aad baad u mahadsantahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow dadka muslimiinta ah waxay la socdaan weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada hornurgood ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada ee hoosaga dowladda dabadhilifka ah ee turkiga goordhow taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war hordhaca ka soo saaray weerarka xooggan ee saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada hornurgood warka taliska waxa uu ku bilowday sidan ciidamada mujaahidiintu waxa ay saaka oo sabti ah saddexda bisha ramadaan sanadka hijri weerar xoogan ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ah ee dhowaan ay ka samaysteen degmada runurgood ee wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale warka taliska waxaa lagu yidhi weerarka oo bilowday salaada fajarka kadib waxa ay ciidamada mujaahidiintu dhowr jiha ka weerareen fariismayaasha cadowga degmada runurgood sidoo kale warka taliska oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaana allah mahadiis dagaal xoogan kadib ciidamada difaaca shareecada islaamka u suurta gashay inay jebiyaan maleeshiyadii riddada sidoo kale taliska waxa uu sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac fara badan uu soo gaaray cadowga islaamka ee murtadiinta ah ugu dambeyn waxaa lagu soo gebagabeeyey warkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen dhammaan gaadiidkii ciidan hub iyo saanad militari wixii murtadiintaasi u yaalay degmada nurgood ee wilaayada shabeellada dhexe dib ayaan kasoo gudbin doonaa ayuu yidhi taliska wixii warare kusoo kordha weerarka ciidamada mujaahidiintu saaka ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada nurgood